إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وعشركين وسعودة كصاب صنع عقيدة الرازيين masaa'ilkii aan soo gaarnay ee ugu dambeeyey waxa ay ahaayeen mas'aladii culuwullaahi calaa carshihi wa cala alkhalq ilaa inuu khalqigiisa ka sarreeyo wa annahu istawa calaa carshihi carshigiisana uu ka korreeyo subxaanahu wa tacaala waxaan u gudbaynaa masalada taa xigta ay culimmadu ka hadleen labada caalim waxay yidhahdeen labada sheekh wallaahu tabaaraka wa tacaala yuraa fi daari alaakhira wa yaraahu ahlu ljannati biabsaarihim wayasmacuuna kalaamahu kayfa shaaa wa kama shaaa wallahu tabaaraka wa tacaala يرى في الآخرة والله الله تبارك وتعالى يرى والأركيا في الدار الآخرة نسخين كغير ساسي قريان في الدار كلمة الدار بيقدريان نسخين غيرنا في الآخرة بس كدهيان marka waa ikhtilaaf fi nusakh ee dhima lahaa labada macnuhu waa iska halkii un wa yaraahu nusqooyinka qaar wow bay wataan qaarna ma wataan wa yaraahu wa yaraahu nusqooyinka qaarna yaraahu keliya wa wa yaraahu ahlu ljannati biabsaarihim wallahu ilaahay tabaaraka wa tacala yuraa waa la arkayaa fi daari alaakhirati daarta aakhira marka la tago waa la arkayaa wa yaraahu ahluljannati ahlujannuhuna way arkayaan biabsaarihim indhahooday ku arkayaan wayasmacuuna way maqlayaan kalaamahu hadalkiisa kayfa shaaa sida uu doono wa kamaa shaaa suu doonay masaladan waxa weeye min caqiidati أو من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية رؤية المؤمنين إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ورؤيتهم له في عرصات القيامة وأن هذه ثابتة في الكتاب والسنة وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال عقيدة أهل السنة وحاكمة in ilaahay lagu arkayo subxaanahu wa tacaala fi daari alaakhira aakhira lagu arkayo macnaheedu waxaa weeye adduunyada laguma arkayo ay ahlujannuhuna arkayaan waa mas'alo labaad biabsaarihim indhahooday ku arkayaan fi ljanna jannada dhexeeda taasna waa ahlusunnaha waxay gaar u tahay ahlujannahay gaar u tahay marka waa aragtida rabbi la arkaya midna waa daaru alaakhira oo waa carasaat yowm alqiyaama qiyaamada la taagan yahay weeye xisaabinta midna waa jannada oo mu'miniintay gaar u tahay waa mid raaxa iyo aan arki doono adilada insha allah oo gaar ku ah ahlujannaha ilahay ha naga dhiga ahlujanna masale saddexaad baa meesha ku jirta oo ah labaad wayasmacuuna kalaamahu ilahay hadalkiisay maqlayaan dadka ahlu jannihii kayfa shaaa suu doono wa kamaa shaa suu doonay ilahi subxana wa tacaala marka labadan mas'alo masalada aragtida ayaan ku horeyneynaa ta hadalka ilaahay la maqlahayo gadaal baan ka hadli doonaa say u kala horeya baan u kala hormarinayna ayib waxaa mutawaatira oo axaadiistu ay mutawaatir ku timid aragtida la arkayo rabbi subxaanahu wa tacaala fi ljanna waa mutawaatir naadimkii wuxuu yidhi markuu arrintaa ka hadlayay mima tawaatara xadiisu man kadab waman banaa lilaahi beytan waxtasab waru'yatun شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه وهذه بعض مما تواتر أحاديث متواتر أو حكم ذا حديث من كذب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نكي وبين أبورت النار مشو كدقرا نار تهودي القروب ومتواتر حديثك ومن بنى لله بيتا وحديث كان لبات كاسنه متواتر حديث عثمان يعني من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة قفكي مسجد إلهي أولسا درتي إلهي قلو أولسا جنة كان متواتر بنى الله بيتا في الجنة كان متواتر isagoo ixtisaab ay ka tahay ilaahay darti wa ru'yatun yani waa masaladeenna hadda axaadiisu ru'yana waa mutawaatir shafaacada axaadiisuna mutawaatir xawdka axaadiis ku soo artona mutawaatir masxul khufayn khufaynka oo la masaxaa markaad weyse qaadata kadibna waa mutawaatir wa haadii bacdu tani waa qayb mutawaatir ka mida badan yihin axaadiisa mutawaatirke laakiin waa kuwaas nacam marka min usuuli ahli الsunna waاljamaca ihbaatu ru'yati اlmu'miniina lirabbihim biabsaarihim fi daari اlqaraar waاtanacum biru'yatihi yani usuulsha ahlisunnaha waxaa ka mid ah inay sugaan inay muminiintu rabbigood arkayaan indhahooda ku arkayaan jannada dhexdeeda taasna caqiidadaas waxay ku sugan tahay kitaabka iyo sunnada mutawaatirka ah salafkuna ijmaac ay ku yihiin mas'aladaas waxdoodina kama taagna agtooda ayib inta haddaad garatay waxaa muhima inaad ogaatid mas'alat ru'ya min hiya min masaa'il sifaat waxay ka mid tahay masaa'ilka sifaatka ku saabsan ahlu sunnuna waxay geliyaan fi liimaani billaah يعني الإيمان بالله وحكمدا إن إله إلا أركيو أي مؤمنين أركيان في الجنة إن الجنة أركيان إن إله إلا أركيو في الآخرة طيب محايا لي sababtay u geliyeen oo gadhiyeen iimaan billaah ka mid tahay u yiraahdeen waxa weeye ilaah baa kitaabka kaga warramay rasuulkiisana mutawaatir weeye warka laga soo wariyey mas'alada lafteeda taas waa darteed bay iimaanku u geliyeen labo waxay ku tacalluqdaa mas'aladani tatacalluq bisifatin min sifaati illaah bisifatin min sifaati subxaanahu watacaala sifaatka ilahay mid ka mid a ku tacalluqdaa oo ah ana alcibaada yarawna rabbahum ru'yatan muxaqaq addoommada rabbigood way arkeen ruyo aragti dhab ah soo ma arkaysid marka ithbaatu sifatu ru'ya waa kow ru'yatu lmu'miniina rabbahum fi laakhirati nacam oo laba meelood bay ugu xasilaysaa bay yidhahan culimmadu mid waa mowqifka carasaadka la taagan yahay carasaat alqiyaama marka la taagan yahay mas'aladaas oo tajannada ma ah ee intaan dadka la kala xukumin oo mowqifka la taagan yahay wa jaa'a rabbuka walmalaku safan oo ilaahay markuu dadka kala saarayo markaas ayaa la arkayaa tan marka culimmadu waxay isku khilaafeen mas'aladan hore mu'miniintu rabbigood inay arkayaan way isku raacsan yihiin laakiin gaalada iyo munaafiqiintu ma arkayaan iyaguna marka la taagan yahay maalinta qiyaamada mise muminiintay gaar ku tahay bay isku khilaafeen culimadu culimaa ahlu sunna isku khilaafay saddex qowl ayayna sheegeen oo selafka laga soo wariyey saddexdaba sida sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa fataawa kitaabka maartay laga soo ururiyey fataawadiisa fataawa ibnu taymiya la yidhahdo mujalladka lixaad afar boqol sideetan iyo toddoba ilaa afar boqol sideetan iyo sideed uu kaga hadlay masaladaas wuxuu yidhi faqaala qowmun qowm ahlu sunnaha waxay yidhahdeen qaarkood waa qowlkii hore waay yaraahu ahlulmowqifi kulluhum ahlumowqifka o dhan baa arkaya uma yaxtajibu subxaanahu wa tacaala bacdu can gayri lmu'miniin kadibna ilahay wuu iska qarinayaa dadka aan muminiinta ahayn buu iska qarinaya kadibna waxaa baaqi ahan muminiintu inay arkaanun bes ah rabbigay caabudayeen adduunka markay joogeen marka carafaadka marka la taagan yahay carasaat carasaat yowm alqiyaama waxa weeye banaanka banka carafa yowm alqiyama marka la taagan yahay banka carasaat yowm alqiyama maalinta qiyamada banaankeeda marka la taagan yahay muminiinta aragtay rabbigood arkayaan waa karaamayn amaa ghayrkood waa cadaab iyo maaragtay tawbiikh iyo canaan waay ayib ka waa qowlka hore qowlka labaad yaraahu ahlu lislaami mu'minuhum wa munaafiquhum walaa yaraahu alkufaar waxaa arkaya uun dadka ahlulislaamka ah oo iswato oo mu'minki iyo munaafiqi isku jira arkaya laakiin kufaartu ma arkayaan qowlka hore macal kufaarta arkayay ahayd laakiin aragtida mu'miniintu waa raaxo tagaaladana waa iyo munaafiqiintuna waa cadaab bay ku tahay ayib qowlkan labaadna waxa weeye dadka ahlulislaamka guud ahaan munaafiq iyo mu'minba way arkayaan laakiin kufaartu ma arkayaan qowlka saddexaad annahu laa yaraahu ila almu'minuun yani faxasb mu'miniinta keliya arkaya rabbi subxaanahu wa tacaala marka masaladaas khilaafkaas ahlu sunnuhu yani ay waa mas'ale oo saasa isku khilaafsan yihiin yani aragtida marka la taagan yahay carasaat alqiyaama banaanka laisku xisaabinaya marka la taagan yahay ayib culimo badan waxay ku tageen marka saddexda qowl midka odhanaya mu'miniinta ay aragtidu gaaru tahay nacam oo waxay deliishadeen kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun gaalada rabbigood maalinta waa laga xijaabay waa laga xijaabay ayib waxay leeyihiin maadaama xajaba dadka aan muminiinta ahayn laga xijaabay ruyada ilaahay waxay gaar u tahay muminiintay gaar u tahay marka masaa'ilkaas taas midaas wey ayib ama adilada ku soo artay rabbi in la arkay subxaanahu wa tacaala oo ay muminiintu arkayaan haddee qur'aankana way ku timid axaadiistana mutawaatir bay ku tahay saan horay u sheegnay oo axaadiista waxaa ka mid ah inakum satarawna rabbakum yowma alqiyaamati kama tarawna hada alqamara laa tudaamuuna laa tudaamuuna fii ru'yati إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته والأركيسان ربيين يوم القيامة بالنت قيامة والصريح حديث كما ترون هذا القمر سضيح أركتان لا تضامون في رؤيته اسمعي للنيسان أما قاركين قارك كلا الصد من مهيو aragtida markaad ilaa arkaysaan hadda dayaxa markaad meel walba joogto midka jooga bariga qaaradaha adduunka bariga ku yaalla qaaradda ku taala yani ugu fog iyo midka maaratay reer galbeedka basha ugu siisa jooga iyo midka jooga maaragtay africa iyo midka jooga australia iyo midka aasiya jooga meel kastoo joogto dayaxa mar haddii la arko waa la arka qof lo meeshiisu ku arka hadduu makhluuqu aragtiisu saas tahay oo makhluuqa ilaahay maxaad u malaysay subxana wa tacala khalqiisa ka weyn taas weye marka ru'yada ru'yada lagu shabahaye daata daata lagu shabahay ma aha yani qamarka ilahay laguma shabihin laakiin aragtida ayaa lagu shabahay aragtida kale taas weye xadiiska xadiiskana waa xadiis ku yaala yani bukhaari iyo muslim oo uu ku soo waray imaam albukhaari fi kitaabi tawxiid wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira marka imaam muslimna fi kitaab almasaajid wa mawaadic الصalaaة ayib marka xadiiskaas laba siquu ku soo aroorayoo mid waxaa weeye laa tudaamuuna fi ru'yatihi midna waxaa weeye laa tadaamuuna fi ru'yatihi laa tadaamuuna iyadoo taada la kordhigo oo daadka la kordhigo oo miimkana la shado oo la godo iyo iyada oo ta'da la godo oo laa tudaamuuna la yidhahdo miimkana la khafiifiyo waa labo lafdi oo ku soo arooray labada macnona waxa weeye ta hore macnaheedu laa tudaamuuna laa yalxaqukum daymun yani idinma haleelayo daym yani dulmi iyo nusqaan idinma haleelayso oo qaarkiinna ay arkaan qaarna ayna arkaynin nacam waa riwaayada laa tudaamuuna fii ru'yati macnaha qaarkiin daym kuma dhacay oo daym waxaa weeye waa dulmi qaarba arki qaar kale arki mayan macnaheedu maaha kulligood arkaysa riwaayada tashdiidka oo ta'da la kordhigayo laa tadaamuuna imiimka la shado yani zaxmo iyo ciriiri ma noqonaysee qof walba halkiisa isagoo joogo arkaya wey yani laa tazaxamuun min ajli ru'yatihi fayandamu bacdukum ilaa bacdin la taa ma jirto taas macnaheeduna waa taas oo laa tadaamuuna weeye isma ciriirinaysaan oo qaarkiin qaar kale yani si ay u arkaan ayib marka labada riwaayada waa isku macno marka nabigu wuxuu ka warramay alayh isalaatu wassalaam ahlumawqifku inay rabbigooda arkayaan nacam marka dadka indhahooda inay ku arkayaan ayaa meesha ku cad nabiga alay sl slam riwaayadka qaar wuxuu ku yidhi hal tumaaruuna fi lqamari leylata albadri laysa duunahu saxaab qaaluu laa ya rasuul allah qaala fahal tumaaruuna fi shamsi laysa duunaha saxaab qaaluu laa qaala fainakum tarawnahu kadalika yani wuxuu yidhi ma wax shaka idinkaga jira iyo muran dayaxa aragtidiisa oo shan iyo toban ama afar iyo toban ah markuu bederka yee buuxsamo saddex iyo tobankii afar iyo tobankii shan iyo tobankii isagoona daruuri ka sokaynin may yidhahan rasuulka ilaahay qoraxda ka warrama buu yidhi oonan daruuri ka sokaynin oo maalin la joogo miyay miyaad wax shaki idinkaga jiran iyo dood waxay yidhaahdeen maya saas kale rabbigeen u arkaysaan buu nabigu alayh salatu wasalaam ru'yadu marka waa xaqiiqa waa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu almar'i bilmari laysa ka milihi shay daa'iman qaacidada soo dhigo marka laa tudrikuhu alabsaar waxaa weeye laa tuxiituhu ilaahi subxaanah wa tacaala khalqigiisa lamid maaha aragtidii la arkaya khalqigana aragtida ilahi ka duwan tahay subxaanahu wa tacaala laysa ka milihi shay marka aragtida amba aragtida lagu shabahaye waxa la arkayo ama dayaxa ama qoraxda ah laguma shabihin rabbi subxaanahu wa tacala laysa ka midli shay ba halkaa taala ayib axaadiisuna aad bay u fara badan yihin kusoo aroortay masaladaas qur'aankana wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyadu wujuuhun yowmaidin wejiyaal maalintaas naadira waa mid iftiimaysa ilaa rabbiha rabbigeed bay naadiratun fiirinaysa yani tandur ilayhi indheheeday ku fiirinaysaa wey ayib wuxuu kaloo allah yidhi cala alaraa'iki yanduruun iyagoo sariirahooda ku dengiiga ay rabbigood fiirinayaan yani yarowna rabbahum taana waa jannada markay ku jiraan marka ru'yada marka lagu arkayo marka xisaabta loo taagan yahay waa middaa hore ama jannada taas waxay gaar u tahay ahlu jannada ayay gaar u tahay gaalo iyo munaafiqiin munaafiqiinta dee gaalnimada qalbiga ay kaga jirto kuwaasi ma arkayaan nasiibna kuma laha ayib waxaana ku tusinaya nabi moxamed alayhi isalaatu wassalaam hadalkiisii oo saxiix muslim iyo imaam axmed iyo ay wariyeen xadiiskii suhayb ibnu sinaan inuu yidhi ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam tala hadihi alaaya liladiina axsanuu alxusna liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga la yimid alxusnaa janno tii wanaagsaneed oo janno ah iyo wa ziyaadatun iyo ziyaado janno iyo ziyaada leeyihin watalu ziyaada maxay tahay nabigaa fasiri alayh slat slam faqaal ida dakhala ahluljannati aljanna ahlujannahu jannada markay galaan wa ahlu naari naara ahlunaarka naarta galaan naadaa munaadin mid dhawaaqaya ayaa dhawaaqaya oo culaya ahljanna ahlujannahiyo ina lakum cinda allahi mawcidaa ilahay agtiisa waxaa idin ahaaday ballan yuriidu an yunjizikumuuhu an yunjizakumuuhu inuu idin oofiyo ballantii ayuu doonaya fayaquuluuna wamaa huwa muxuu yahay ballankaas alam yusaqil yusaqil illaahu mawaasinana ilahay miyuusan miisaankeenna coslaynin wa yubayid wujuuhana wejiyaalkeenna miyuusan caddaynin wayudkhilana aljanna wayudkhilana aljanna jannada miyuusana gelinin wayunjiyana min annaar naartana miyuuna naga badbaadin qaala nabigu marka wuxuu yidhi alayh slat salaam fayakshifu alxijaaba ilaahay marka xijaabka ayuu iska faydayaa yani xaajiskii isagii bani aadamka kala qarinayay ayuu iska faydaya fayanduruuna ilayhi markaasay fiirinayaan fayanduruuna fiirina ilayhi ila allah rabbigood bay fiirinayaan wawallaahi ma acطaahum allahu shay-an axaba ilayhim min annadari yacni ilayhi wala aqara liacyunihim ilaahay baan ku dhaartay buu nabigu yidhi alay slatu wasalaam muusinin ilaahay shay laga jecel yahay iyaga agtooda inay fiiriyaan rabbigood indhahoodana uga raaxo badan weligeed ma soo marin ayib xadiidkan marka wuxuu ka arkaysaa sidaas ee saxiixa ah in uu sugay jannada inay muminiinta rabbigood ku arkayaan ay gaar ku tahay inuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu raalli ka noqonayo usan u cadhoonaynin weligii subxaanahu wa tacaala sida axaadiista kale ku timid ina allaha yaquul ya ahljanna ya ahljanna wayaquulu labayka warabbana wasacdayk waalkhayru fii yadayk ilaahu waan ku ajiibnay waan ku ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba waalkhayru fii yadayk fayaquulu hal radiitum fayaquuluuna wamaa lana laa narda ya rab maxaa noo sugnaaday oonan u raali noqonayn waqad actaytanaa maa lam tucطi axada min khalqik inaadna siisay iyadoo ay jirto waxaadan cid kala siinin oo addoommadaada ka mid a ama khalqigaa ka mid a fayaquul alaa ucطiikum afdala min dalik wax intaa ka wanaagsan oo ka fadli badan ma idin miyaanan idin siinayn fayaquuluna yaa rabbi wa ayu shayin afdal min dalik maxaa ka fadli badan arrinkaas jannada fayaquul uxilu calaykum ridwaanii falaa asqatu calaykum bacdahu abadaa raalli aanshahaydii baan maaragtay idin huwinaya oo idinku dejinaya nacam marka weligeyna idin cadhoon mahayo saasuu ilahay odhanaya subxaanahu wa tacaala marka imaam albukhaari imaam muslim ayaa xadiidkana soo saaray xadiis abi saciidin alkhudri radia allahu canhu allahu akbar xadiidkan marka wuxuu caddaynaya inuu ilaahay la hadlahayo ahli jannaha hadal ay maqlayaan inuu kula hadlayo toos ah way maqlayaan hadalkiisa subxaanahu wa tacaala waana mas'alada labaad aynu gudbi doono oo maaragtay wayasmacuuna kalaamahu kayfa shaaa wamataa shaaa taas xadiiskaas ayay maarata labada imaam daliishanayeen taas wey maaragta ayib qolyaha inkiray waxaa ka mid a mas'aladan oo maaragtay qolyo badan ayaa ka mid ah oo inkiray oo kuwii sifaadka ilaahay iyo maarata asmaadiisa hore usoo inkiray jahamiyadii iyo muctasiladii iyo khawaarijta qaarkood iyo iyo kuwo kale ayaa inkiray taas ayaa marka nusuustani kasoo horjeeda waxayna yani qolyaha inkiray jahamiyada iyo muctasilada iyo maaragtay iyo ashaacirada qaarkood inkastoo ashaaciradu leeyihin rabbi waa la arkayaa laakiin subxaanahu watacaala waxay leeyihiin jiha laguma arki hayo yani ilahay waa la arki laakiin jiha laguma arkayo saasay leeyihiin naam ashaaciradu saas ay leeyihiin ayib marka ahlu sunnaha ku waafaqsan yihiin in rabbi la arki laakiin jihaday inkirayaan inuu ilahay kor jiro subxaanahu watacaala ayib kuwa marka inkiraya waxay deliishanayaan adilo ay ka mid tahay haddii ilaahay aragtida loo sugo oo kor inuu jiro la sugo in ilaahay jiha lagu tilmaamo jiha haddii la sugana waxay keenaysaa o dhan in ilaahay jismi leeyahay halkaasay ka baxeen ashaaciradaa ka mid inuu ilaahay jismi leeyahay nacam oo macnaha iyagu waxay inkiraya ilahay waa la arki bay dhehen lakin jiha laguma sheegahayo jiha lagu sheegi maayo ayib marka lafduljiha waa mujmal saddex macnuuna leeyahay bay dhen culimmadu saddexda macno laba waa batil ilahay xaggiisa midna waa xaq midna waa xaq haddii la yidhaha ilaahay hoos buu jiraa waa kufri oo waa batil waana way isku waafaqsan yihiin macal ashaacirada masaladaas in ilaahay aan hoos lagu tilmaami karin ahlusunna waa dhan isku waafaqsan yihin midda labaad waa jihatulculuw in ilaah lagu sheego inuu kor jiro oo la yidhaahdo laakiin jiha koobayso ilaahay hareerayse waayo yani carshigiisa hareereeyey ama khalqigiisa koobay in la yidhaahdo oo ilaahay khalqigiisu ku dhex jira yani taasina waa batil iyaduna haddii laakiin la yidhaahdo jihatulculuw ilaahay jiraa laa tuxiidu billaah taas waa mid ay kitaabka sunnadu tusiyeen ijmaaca salafka caqliga saliimka fitraduna ay keenayso oon maarata ahlu sunnuhu ay qabaan soo ma arkaysid marka lafdiga jihana saddexdaasaad u qaybinaysa waxaad leedahay jiha maxaad ka waddaa hoos ilaahay subxana watacala laguma sheegayo oo ayib cilmigiisu laakiin meel walba waa jooga jiha ilaahay koobtay oo hareeraysayn haddaad leedahayna waa baatil lakin ilahay khalqigiisu ka sarreeya isagana ka weynba marka jala jalaaluh marka taasna waa xaq waxay kaloo deliishadeen qolada inkiraysa laa tudrikuhu alabsaar ilaahay indhuha ma haleelaan oo yudriku alabsaar isaga ayaa haleelaan indhaha macnaheeduna waxay dhaheen ayaga agtooda yani ilaahay lama arki karo ilaahay lama arki karo aadaas u deliishadeen nacam idraaga macnihiisa ayay marka ahlusunnuhu ka hadleen waxay yidhahdeen alidraag iyo ru'yo waa kala labo alidraag iyo ru'yo waa kala laba bay yidhahdeen oo waxay yidhahdeen ru'yadu waa shay idraagkuna waa shay kale ru'yadu waa mujarad alibsaar waannadar waa aragti un ilahi la arkay subxaana wa tacaala idraagkuna waa ixaata marka laa tudriku alabsaar indhuhu ilaahay ma aragti ay ku koobayaan oo dhan walba kaga koobayaan ma arkayaan wey soo ma arkaysi ma arkayaan wey marka taas ayay ahlu sunnuhu kaga jawaabeen aayaddaas deliishaday soo deliishadeen ma aragtay taasay kaga jawaabeen ahlu sunnuhu marka calaa kulli xaal aragtida ilaahay la arkay subxaana wa tacaala adilada ku soo aroortay aad bay u badan tahay oo wax lasoo koobi kara ma aha casharada dambe ayaan qeybo kale kaga sii taabanaynaa laakiin caawa halka ayaan ku jiraynaa wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin